asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka fiidnimo ee raadiyaha simba wasiirka difaaca xukuumadda soomaaliya iyo taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa iska casilay xilalka iyadoo xukuumaddu ay magacowday taliyo cusub oo xoogga dalka hogaaminaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa maanta kulan deg dega la qaatay xubnaha golaha wasiirada ee maamulkiisa al-shabaab ayaa sheegtay inay gaadiid dagaal ay ciidamada dowladda soomaaliya ay uga gubeen dagaal ka dhacay gobolka shabeellada hoose maamulka puntland ayaa si rasmiyaa dekeda magaalada boosaaso ugu wareejiyey dowladda imaaraadka carabta howlgalka nato ee xeebaha soomaaliya ayaa degmada hobiyo tobabar uga furay ciidamo ka tirsan kuwa badda ee maamulka galmudugga dowladda iiraan ayaa maamulka puntland ku eedaystay inay ka dambeeyeen dilka muwaadiniin iiraaniyiin ah oo lagu dilay xeebaha soomaaliya ciidamada amniga galmudug ayaa gacanta ku dhigay rag dilal ka geystay gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
soo gudbinta warka habeennimo ee idaacadda simba waxaa gacan ka geysay shirkadda isgaadhsiinta baaxadda weyn ee hormuud telecom horseedka isgaadhsiinta dalka hormuud waa shirkadda keliya ee ku canbaxday mucjisooyinka isgaadhsiinta dalka
intaa maqasheen waa qodobada ugu waaweyn warka fiidnimo waa hameennimo khamiis ay sii baxayso jimcana uu soo gelayo taariikhduna waa labayo tobanka bisha tobnaad sanadka laba kun toddobiyo toban kusoo dhowaada warka maqasheen oo dhan wasiirka difaaca xukuumadda soomaaliya iyo taliyihii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa maanta ku dhawaaqay inay xilalkii iska casileen kulanka golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayay ka sheegeen labaduba inay iska casileen xilalkii ay hayeen wasiirkii difaaca soomaaliya jenaraal cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo jenaraal cirifiid oo ahaa taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa xilalkaasi iska casilay waxaana taliyaha ciidanka xoogga dalka loo magacaabay jenaraal cabdi jaamac warsame gorod oo loo magacaabay inuu hogaamiyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasiirka warfaafinta soomaaliya mudane injineer cabdiraxmaan yariiso oo saxaafadda la hadlay kadib markii golaha wasiirada kulankooda uu soo dhammaaday ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sababta ay isku casileen waxaana cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow uu faahfaahin ka bixiyey sidoo kale qodobada looga hadlay shirka golaha wasiirada oo ahaa mid khamiisla ah
golaha wasiirada waxaa lasoo gaarsiiyey in taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed jimcaale cirfid uu iska casilay xilkii kadibna wasiir dowlaha gaashaandhigga oo uu golahu hor keenay tala soo jeedin ku aadan taliyaha xooga dalka soomaaliya bacdama uu booskii banaanaaday in sareeyagaas cabdiweli jaamac xuseen gorod loo magacaabo taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dood dheer iyo falanqeyn kadib golaha wasiiradu waxay si buuxda u ansixiyeen in sareeyagaas cabdiweli jaamac xuseen gorod uu noqdo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale waxaa iyadana golaha wasiiradu aada ugagu uga walwaleen xaaladda dalka amniga uu ku jiro islamarkaana in si loo dardargelin lahaa
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta ay isku casileen wasiirka difaaca soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo jenaraal cirfiid taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xukuumadda soomaaliya waxa ay sheegtay la magacaabay taliyo cusub oo hogaaminaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama ay iscasileen saraakiishii ugu sarreysay wasaaradda difaaca waddanka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa kulan deg dega maanta la qaatay xubnaha golaha wasiirada ee maamulkaasi shariif xasan shiikaadan markii uu soo ilaaday kulankii waa joogitaankiisii magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose islamarkaana maantay uu diyaarad siday ay ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaa kulan deg dega uu la qaatay xubnaha golaha wasiirada kulanka ayaa diradda lagu saaray arrimaha siyaasadda ka jirta deegaanada koonfur galbeed qodobadii ka soo baxay shirka hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee magaalada kismaayo madaxweynuhu waxaa golaha wasiirada uu sheegay in loo baahan yahay in la qabto howl adag oo ka duwan howlihii maamulku qaban jiray wakhtiyadii lasoo dhaafay waxa uuna sheegay in la wajahayo xaalada adag oo siyaasadeed islamarkaana ka imaaneysa dhinacyo kala duwan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo madax ka tirsan dowladda federaalka madaxweyne shariif xasan waxa uu wajahayaa khilaaf siyaasadeed oo ka jira magaalada baydhabo islamarkaana ay hogaanka u hayaan xibno ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya siiba xildhibaanada deegaanadaasi kasoo jeeda iyo xibno ka tirsan baarlamaanka heer maamul goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya al-shabaab ayaa sheegtay inay gaadiid dagaal ay uga gubeen ciidanka dowladda soomaaliya dagaal ka dhacay gobolka shabeellada hoose cadnaan kaabul ayaa faahfaahinaya
ciidamo ka tirsan kuwa xarakada al-shabaab ayaa waxa ay weerar xoogan ku qaadeen deegaanka beriire oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya dagaalkan ayaa saaka ka dhacay deegaanka beriirena waxaana la isu adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan iyadoona dhawaqa rasaasa dagaalka si aadaan looga maqliyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose sida ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka oo halkaa ka ag dhowaa dhanka kale idaacadda ku hadasha afka al-shabaab ayaa baahisay in dagaalkaasi lagu gubay gaari taaw ah oo ay lahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya waxaayna sheegeen in ciidamadaasi ay ahaayeen ciidamo ay soo tababartay dowladda maraykanka balse wax faahfaahin kama bixin dagaalkaasi khasaaraha rasmiga ay ku gaarsiiyeen ciidamada milatariga soomaaliya halkaa ku sugnaa dhanka kale weli wax war ah kama soo bixin maamulka deegaanka beriire ee gobolka shabeellada hoose ee ku aadan weerarkan kusoo noqnoqday deegaankaasi oo al-shabaab inta badan halkaasi ay kusoo qaadaan maalintii shalay ayay ahayd markii dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanada mukayga iyo sidoo kale beriire oo wada dhaca duleedka degmada afgooye kuwaasi oo labada dhinac halkaasi uu khasaaro kasoo kala gaaro weerarkii halkaa ku dhex maray
maamulka puntland ayaa si rasmi ah dekeda boosaaso ugu wareejiyey dowladda imaaraadka carabta hay-ad laga leeyahay dalka imaaraadka carabta oo lagu magacaabo d b wall ayaa lagu wareejiyey howlaha dekeda magaalada boosaaso kadib munaasabad ka dhacday maanta magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayna goobjoog ahaayeen xubno ka tirsan labada gole ee maamul goboleedka puntland waxaa halkaa lagu saxiixday dhammaystirka heshiiskii hore puntland ay la gashay hay-adani laga leeyahay dalka imaaraadka carabta taa oo heshiis la gashay puntland ay kula wareegeyso maamulka dekeda magaalada boosaaso wasiirka dekedaha iyo kheyraadka badda puntland ayaa kulanka goobjoog ahaa lagu wareejiyey howlaha dekeda magaalada boosaaso oo ay la wareegtay hay-adani laga leeyahay dalka imaaraadka carabta howlgalka nato ayaa xeebaha degmada hobyo tababar uga furay ciidamo ka tirsan kuwa badda ee maamulka galmudug maxamed xasan bicol ayaa faahfaahinaya
ciidamada gaashaanbuurta naato ee ka howlgala biyaha soomaaliya ayaa la sheegay inay tababara siinayaan ciidamada badda ee maamulka galmudug waxaana la sheegay in tababarkan ay ku dulbixinayaan marka dagaal oo dul taagan xeebta degmada hobyo ee gobolka mudug sida guddoomiyaha degmada hobyo uu xaqiijiyey idaacadda simbe ee magaalada muqdisho cabdulaahi faad oo markaasi sheegay in ciidamada galmudug loo tababarayo sidii ay u xaqiijin lahaayeen xeebaha deegaanada galmudug sida uu hadalka u dhigay
dowlada lahayd oo hore loogu soo dara jibuuti oo marinaysa haddana waxaa lagu soo koriyay inay jabansan oo inayna ah nidaam nabadgelyo tababar loogu sameynaya meesha gudaheeda oo maalinka iyo asootiriyaha ciidanka marinaydka cayaala galmudug mise madaxda shacab maanta iyo ashraaf kaleeto laguna tababaraya maraakiib weliba ciidamada maanta oo ah kuwa badda ku jira ilaalada xeebaha oo asraati loo yaqaan markaa
ciidamada ka tirsan gaashaanbuurta nato ayaa inta badan howlgalka lagula dagaalamayo burcadbeeda ka wada deegaanada gobolada dalka soomaaliya waxaana ugu badan deegaanada ay howlgalka ka sameeyaan deegaanada iminka ay gacanta ku hesho maamulka galmudug
dowladda iiraan ayaa sheegtay in muwaadiniin iiraaniyiina in looga dilay biyaha soomaaliya kuwaahoo si ulakaca loo beegsaday adnan kabul ayaa mar kala faahfaahinaya
afhayeen u hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan bahram kaasimi ayaa cambaareeyey dad lagu dilay sida uu sheegay dalka soomaaliya kadib markii xabada lagu furay markab ay saarnaayeen dadkaasi oo marayay xeebaha soomaaliya waxaana la sheegay in markabkaasi ay ku dhinteen tiro ka tirsan dad u dhashay dalkaasi iiraan gaar ahaan kabtan ka soo jeeda dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda iiraan waxa ay si dhaba ula socotay weerarka lagu qaaday markabkaasi kalluumayso iiraan ay lahayd waxaana si aada u baaraynaynaa dhibaatada soo gaartay muwaadiniinteena ayuu yidhi afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale bahram kaasimi ayaa mas-uuliyiinta maamulka puntland ugu baaqay inay si wanaagsan ula dhaqmaan muwaadiniinta ka soo jeeda dowladda dalkaasi iiraan oo uu sheegay in ixtiraam bini-aadamnima ay u muujiyaan doontan ayaa maraysa xeebaha maamulka puntland sida uu sheegay korneyl maxamed cabdi xaashi oo doonta xabadda la sheegay in ciidamo ka tirsan ay ku fureen toddobaadkii hore ayay ahayd markii la sheegay in dad iiraaniyiin u dhashay lagu dilay xeebaha soomaaliya kadib howlgal halkaasi ka dhacay markabkaasina uu sameeyey amar diido sida la sheegay
ciidamada amniga maamulka galmudug ayaa gacanta ku dhigay rag dilal ka geystay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sida uu ku soo waramayo maha daahir america howlgal arsameeyeen ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudugka ayaa lagu soo barbartay dad gacanku duglayaana oo ka dambeeyey dil loogu geystay gudaha magaalada gaalkacyo kun dhalinyaraha oo kamid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada gaalkacyo howlgalku ay ka kaashanayeen ciidamada booliska ee nabad sugidda dowlad goboleedka galmudug ayaa shalay ilaa iyo xalay si isdarajada looga socday gudaha magaalada gaalkacyo waxaana lagu soo bartay tiro dhalinyaraha oo lagu tuumayay inay ka dambeeyeen dilka ninkaasi loogu geystay gudaha gaalkacyo baaritaan dheer kadib ayaa la sii daayay qaar ka mid a dhalinyarada ay soo barteen ciidamada ammaanka waxaana la sheegay in mid ka mid a dhalinyaradaasi weli ku jiro gacanta ciidamada booliska dowlad goboleedka galmudug kaasi oo la sheegay in lagu tuumayin inuu ka dambeeyey dilka wiilkaasi dhalinyarada ah loogu gestay gudaha gaalkacyo taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudug oo la hadlay idaacadda simbaaya wuxuu sheegay in cadaaladda la horkeeni doono shaksiga ka dambeeyey dilkaasi ah xandarada ah ee loo geystay wiilka dhalinyarada wuxuuna sheegay in looga baahan yahay shacabka gaalkacyo inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si gacan bir ah loogu qabto amniga gaalkacyo loogana hortago dadka doonaya inay dilaylka ka geystaan gudaha magaalada gaalkacyo dilka shalay ka dhacay gudaha gaalkacyo ayaa ahaa mid ku salaysan aanad abiir waxaana la sheegay in ninka dilka ka dambeeyey uu goobta ka baxsaday balse baaritaan dheer kadib ay ciidamada ammaanku gacanta kusoo dhigeen maha daahir maxamed mahad ameerika idaacadda simba gaalkacyo
halka warkaas uu idinkaga imaanaya waa idaacadda simbaaha ee magaalada muqdisho warka fiidnimaan oo ahaa cawil maxamed ciise indhacde ayaa idinla soo codsiinayay injineer alfa uu farsameynaya intaan warkan warka xigaan oo dib ugu kulmi doono haatan nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا qorneel goormaa timid dibidaan kugu ogaay انا شلي امي shan maa timid ها alxamdulilah مرقع حالي راديا دار haye وحنا مغلا سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا لا محاولة idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد واي saca codkeeda wala kastaa weynka
raadiyo simba waa idaacad islaamkii oo ummadaas u dhexayso ujeedada guud iyo abaarta ay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka hawsha bulshaday u adeegtaa waa aslaax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla